habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen jimca kow iyo soddonka bisha meey sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dotcom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar waxaana caawa idaacadda wadajirkan kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan caawana waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno xiriirka dowladda federaalka iyo warbaahinta hanaan u fududeeya ayaan u abuurnay saxaafaddu inay war hesho iyagoon xitaa innagana soo marin ayay xaq u leeyihiin una raadsadaan una raadsan karaan marka siyaasad iyo go-aan dowladeed oo ah in warka saxaafadda loo diido ma jiro agaasimuhu hadduu ogyahay hadduu maogyahay xafiisyada dowladda waxaa ka jira in warbixinaha ka baxa dowladda in lasoo jarjaro lasoo habeeyo oo dowladda sidai ay jeclayd inta laga dhigo lagu yidhahdo waa lagu soo diraayaa waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaxooti ay soomaali ku jirto oo laga daadgurayay dalka liibiya talyaanigana la geeyey innaga dadka soomaalida hawsha ugu weyn oo nalaga raba ay naga rabaan waa in caddayn warqadda safarka oo kale qooqumkaliyaado kale aan samayno iyo caddayn qofka inuu soomaali yahay mar qofku waa noo imaanayaa soomaaliga ahaa interview baan la yeelanayna waa xaqiiqi inuu soomaali yahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan falcelin laga bixiyey booqasho uu xalay madaxweyne kenyaata ku tegay masjid ku yaala magaalada nairobi oo muslimiintana uu kula dukaday qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa khamiistii si nabdoon waxay uga daadguraysa dalkaasi libiya boqol iyo afartan iyo sagaal qof oo qaxooti iyo magangelyo doon isugu jiray iyadoo la geeyay dalkaasi talyaaniga dadkaasi ayaa waxay ku dhex go'doonsanaayeen dagaalada ka ogan hareeraha magaalada caasimadda ah ee tripoli kuwaasi oo qaramada midoobe ay sheegtay inay ku dhinteen lix ka mid ahaa shaqaalaha caafimaadka boqol iyo afartan iyo sagaalkaasi qof ee laga qaaday libiya ayaa ku dhowaad ama kala bar waxay yihiin caruur waxaana ay kasoo kala jeedaan dalalka eritreya soomaaliya suudan iyo etoobiya farxaan xaqa oo ah ku-xigeenka afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa waxauu sheegay in caruurtaasi badankood ay ka muuqato nafaqa darri ayna u baahan yihiin daaweyn iyo nafaqayn deg dega waxaa laga soo qaaday dadkaasi xarun qaramada midoobay ay ku leedahay tripoli kadib markii ay kasoo badbaadeen bilo ay xaalado halisa ay ku dhex jireen iyagoo ku sugnaa xarumo dadka lagu hayo sida uu sheegay xaq dagaalka ka socda gudaha iyo hareeraha tripoli ayaa waxaa ku dhintay lix ka tirsanaa shaqaalaha caafimaadka toddoba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii horaantii toddobaadkan si uulakaca gantaalo loogu dhuftay laba ka mid ah gawaarida ambalansyada ee gurmadka deg deg ah dadkan ugu dambeeyey ee laga qaaday dalkaasi libiya ayaa waxa ay imanaysaa kadib markii lixdan iyo laba qaxooti ah oo isugu jiray siriyaan suudaan iyo soomaali ee ka carartay libiya ay tageen xarunta gurmudka deg deg ah ee u n h c r ay ku leedahay magaalada trisora ee dalkaasi rumeniya ka hor inta aan loo duulinin norway
saraakiisha maraykanka ayaa talo ku bixinaya in la dhimo tirada ciidamada maraykanka ee jooga siriya iyagoo dhanka kalena diidaya in ay sheegaan tirada ciidamada ku sii haraya waddankaasi si ay gacan uga geystaan dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada agaasimaha howlgalka dhanka isis ee bentagonka chris mer ayaa noqday sarkaalkii ugu dambeeyey ee ka hadla arrimahaasi waxa uuna sheegay in markaasi isagoo aanan tirada rasmiga ah sheegin in tirada ciidamada ay hoos u dhici doonto mar walbo ay xaalada ka sooreyso dhinaca kalena bentagonka waxay sheegtay inay sii wadi doonaan in ay kasii howlgalaan siriya iyadoo aanan wax wakhti ah loo qaban goorta dalkaasi ay ka baxayaan ciidamada ku sii haray
ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka afghanistan ayaa dhintay halka afar kale oo ka tirsan ciidamada maraykana ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo maanta lala beegsaday baabuur kulanya ah oo maraysay gudaha magaalada kabul milatariga maraykanka ee jooga afghanistan ayaa xaqiijiyay dhaawaca soo gaaray afarta askari ee maraykanka ah waxaana ay sheegeen in dhaawaca soo gaaray askarta uu yahay mid fudud afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan nasrad raxiimi ayaa waxa uu sheegay in qarax lala eegtay ciidamada ajnebi ah oo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dad rayada oo jidka marayay
halkaad nagala socotaanna dhegaystayaal waa v o a washington aan ku bilowna ee habeenkii xalay madaxweynaha kenya uhuru kenyaata waxa uu booqasho taariikhi ah ku tegey masaajidka jaamica mosk ee magaalada nairobi booqashadiisu waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee madaxweyne kenyaan ah oo kursiga ku fadhiya uu ku taga masaajid oo uu lana dukado muslimiinta kenya arrintan oo maanta qabsatay warbaahinta kenya ayaa qaar ka mida soomaalida ku dukata masaajidkan waxay dareenkooda uga warameen wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere oo mikrofonka la dhex qaaday cumar maxamuud hiirad masaajidka jaamaca hortiisaan taaganahay habeenkii xalay afurkii si fiican buu u hadlay madaxweynaha dadkina aad bay u soo dhoweeyeen siyaasaddana waa isbedelaysaa waxaan macno lahayn mogi waa isbedelaysaa insha allah waxaan insha allah caaga iyo meeshaad joogto aniga waxaa la yidhaha siciid goosha waxaan joogaa nairobi ka waran odaga habeenkii xalay afurkii u sameeyey muslimiinta
aad iyo aad baan u soo dhoweynay hadalkii iyo khudbaddii madaxweynaha iyo afurka horta arrin dhaqan ahaan jirtay bay ahayd madaxweynayaasha kenya maadaama mujtamaca muslimiinta oo kenya jooga ay aad u badan yihiin dhaqan bay ahaan jirtay waa tradition inuu madaxweynuhu ama state houseka ku afur ugu sameeyo ama meel kale oo sida masaajidkii xalay oo kale ah uu afur ugala qayb galo laakiin waxay ahayd markii ugu horreysay oo madaxweyne kenyaan ahi oo fadhiyaay uu yimaado masaajid dad muslimiina ay ku cibaadaysanayaan oo kala qayb galo cibaadadii ay haysteen ay samaynayeen iyo maaragtay salaadoodii kabacdina uu khudbad ka jeediyo uu la afuro hadalkiisiina hadal aad u taabanaya buu ahaa maaragtay waxyaabaha ay ka cabanayaan dadka muslimiinta iyo welwalka iyo konsaynka ay qabaan oo maaragtay ay ka qabaan amnigooda ganacsigooda maalgashigooda naftooda aad iyo aad bay arrintaas konsaynkooda u muujiyeen madaxweynuhuna wuu ka hadlay wuxuuna u caddeeyey in uu maaragtay aanay dhici doonin in dadka muslimiinta si gooniya loo taagadgareeyo ama maaragtay loo dhibaateeyo walaal magacaaga iyo meeshaad joogto anigu waxaa la yidhahdaa bashiir cabdidiriye waxaan joogaa nairobi see u aragtaa madaxweynaha xafladdii xala ka dhacday masaajid horumar iyo baraare iyo isdhexgal ganacsi iyo mataqaanaa xuduudada dhowgoynsiga oo burbur si burburhaya soomaalidu waa dad waxqabsado waa dad meeshay tagaan firfircoon waa dad dawlad jecel waa dad nabadgelyo jecel waa dad islaamka ku soo kordheeyey wax badan
walaal magacaaga iyo meesha aad joogta adugu colaad ibraahim axmed xalay waa joogta sooma xalay waan joogaa haa haye afurka see u dhaca afurka wallaahi si fiican baan u arkaa Haye.
si fiican buu u dhacay haye Aa, madaxweynaha khudbadiisi way wanaagsaneed haye Waxa- waxyaabihii dee cabashada islaamka ama uu cawdayna mausan ka wada hadlin laakiin si guud buu dhahay waan u qaatay miduu ka hadlana waxay ahayd ciidulfidriga inay maaragtay ayna ku jirin xagga sharciga dastuurka kenya laakiin uu asaga awood buuxda u leeyahay inuu ku dhawaaqi kara waana public holiday buu dhahay ciidulfidriga midda kale cabashadannada waxay u badnayd een, xagga sharciyada runtii ninkii ka hadlayna sidii maaragtay muusan faahfaahinin dadka waxaa aad loogu dhibaa xujayda hadda dhib badan ka haystaa xagga baasaboodyada Een, baasabootka hadda waxaa jirta janwari february march abriil may oon hadda ku jirno baasaboodyada replacement oo dadka xujayda ah weli aanan soo bixin ilaa waxay isku gaareen aan u malayn toban kun oo qof ka badan marka dhibaatada aan rabnay inay si fiican loo looga hadlo arrintaasay ahayd si si mujmala looga hadlay asagana si mujmal ooga waan qaatou yidhi wuxuu s g-ga waxyaabuhu sheegay waan wada qaatu yiri laakiin miduu gooni ahaan oga hadlay waxaa jirtay munaasabadda ciidda inuu public holiday uu ku dhawaaqay kuwaasina waxay ahaayeen codadka qaar ka mida soomaalida ku nool magaalada nairobi oo ka falcelinaya booqasho uu xalay madaxweynaha kenya ku tegay masaajid ku yaala magaalada nairobi oo muslimiintana uu kula dukaday dhinaca kale dhallinyaro aqoon-yahan ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa sanadkii afraad waxay wadaan barnaamij ay u magacdareen afur ku gaar kaasi oo ay ugu talagaleen inay ku afuriyaan dadka danyarta ah ee sooman ee ku sugan waddooyinka xilliga afurka wariyahena cabduqaadir maxamed sabakaab ah ayaa waxa uu ka wareystay arrintaasi doktor mustafa cabdiraxmaan maxamed oo ah hormoodka dhallinyada soo qabaqaabisay barnaamijkan wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xilliga ay soo bilaabeen hawshan waxaan soo bilaabnay afar sano ka hor sanadkan waa sanadka shanaas shanaad waxaan anagoo ka dulayna xadiiska nebiga sal allahu alayh wasalam mufatara saa'iman kaana lahu misla ajrihi duuna an yanqusa min ajrihi say shay qofkii soom qofkii sooman afuriya wuxuu leeyahay ajirkiisoo kale anagoo ka dulayna xadiiskaas ayaan mashruucan nagu soo mahatay waxaana ugu magacadarnay afur ku gaar
afur ku gaar muxuu yahay marka afur ku gaar waxaa waaye waa afurin aan u talgalnay dadka sooman xilliga salaada maqrib iyagoo ka gaarin guryahooda yaad afurisaan marka dadka aada afurisaan waa dad ceynkee ah waxaan afurinaa dhammaan bulshada soomaaliyeed dadkii qofkii guri xamaalatada ah oo guri iska gaar waaye dadka danta yar ah dadka masaakiinta waddooyinka taagan oo xilliga salaada maqrib oo aadaanka dhaco oo afurkoodana haysanin ayaan afurinaa xageed ugu tagtaan dadka marka aada ku afurisaan waxaan ugu tagnaa isgoosyada isgoosyada ugu weyn magaalada muqdisho ayaan ugu tagnaa haddii ahaan lahayd isgooska banaadir number afar dabka isgoosyada meeshaas ayaan ka bixinaa afurkaas dadka aada afurisaan siday u arkaan marka
mujtamaca soomaaliyeed ay iskugu jiraan laakiin intooda badan wayna soo dhaweeyaan si si si qalbi furnaan ah markaan dhahno afurkiina afur wanaagsan afurkiina kusii gaara guryihiina wayna soo dhaweeyaan waynoo duceeyaan yaa gacan idinka siiya marka ma dhalinyaradiina keliyaha mise dad kale oo gacan idinka siiyana waa jiraan
dhalinyarada ujeedid oo inta badan xoogooda si volunteerism noo shaqeeyo iyo waxaan mujtamaca soomaaliyeed aan ka aruurina ayaan ku fulina mashruucan
maxay tahay ujeeddada aad ka leedihiin barnaamijkan aada ugu magac darteen afur ku gaar ujeeddada aan ka leenahay barnaamijkan afur ku gaar wax kale ma aha dhalinyarada soomaaliyeed waxay hayaan tamar adag waxay rabaan waxay jecel yihiin samafalka waxay rabaan meelo ay ku helaan tamartooda inay ku bixiyaan waxaa kaloo ujeedada aan ka leenahay waxaa waaya inaan magaalada muqdisho bilicdeeda dib u soo celino dhalinyarada ujeedid oo afurka bixinayo waxay ka qayb qaadanayaan magaalada inay dhiblicooda usoo dib usoo celiyaan waxaa badatay soomaali gaajo waaye waxaan ugu badatay soomaali waa faqri soomaali waxaa waaye isheeg hay-adi wax ka sugaan waxaan rabnaa inaan caalamka u sheegno inay jiraan dhalinyaro wadankooda ka fakirayo bilicda magaalada soo celinayo
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa doctor mustafa cabdiraxmaan maxamed oo ah hormuudka dhalinyaro soo qabanqaabisay barnaamij dadka ay ku afurinayaan magaalada muqdisho wuxuuna u warramayey wariyaheena v o a cabduqaadir maxamed samakaab
qaar ka tirsan dadka deegaanka degan guryaha kiradooda hooseysa ee ay maamusho dowladda magaalada toronto ee dalka canada ayaa ka cabanaya dayactir la-aan iyo mararka qaar oo ay ka dhacaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilalka dhallinyarada soomaalida qaar ayaa degan guryahaasi wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada toronto dad badan oo soomaalida qaar ay ku jiraan oo degan guryaha ay maamusho dowladda magaalada toronto ee loogu talagalay dadka daqligooda hooseeyo kuwaasoo bixiyo lacago ka jaban guryaha gaarka loo leeyahay ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin amni xumo dayactir la-aan iyo arrimo kale ayaan yuusuf waxay ka shaqaysaa arrimaha bulshada waxayna la kulantaa inta badan dad ka cabanaya arrinkan waxay v o e da u sheegtay in dadka maamula guryaha aysan sidii la rabay u kormeerin guryahan waxaa gacanta laga saaray dad la yiraahdo private management oo oo goonigood oo dad oo private ah sidaas daraadeed ah waxaa dhacda marka guryihii in waxyaabihii loogu talagalay oo saxda ah ama waxyaabihii sida runta ah loo qaban lahaa ayna u qabanin lacagtoodana qaataan taasi marka waxaa kusii kalifay shaqaalihii u shaqeynaya housinkana inaynan imaanin meelihii ay dadkan sameeyeen iyo meelihii sigareeyeen iyo waxyaabahay u qabteen ayna imaanin ayna kormeerin ayna arkin markay ilbaab jabo markuu elevator jabo markuu wax jabaan markay dhibaato gaarto markaan guriga la cadeenin soddon sano ayaan waxay sidoo kale xustay in dhibaatooyinka ugu badan sida dilalka dhalinyaradu ay ka dhacaan guryahan ay degan yihiin dadka dakhligooda hooseeya taasoo loo baahan yahay in wax laga qabto badanaa dhibaatooyinka iskudilka iyo caruurta meesha ka dhacdo waa housinka soomaalida aad ayuu ugu dhibaatooteen guryahan waa u badannahay waana wada degannahay dhibaatooyin badanna waa naga qabsadeen oo ah in maaragtay caruurtii oo badanaa ay ku wada dhintaan dhibaatooyinna ay kala qunto waxyaabahana ay ka bartaan waxay rabaan sidee wax looga qaban karaa oo labaatan sano ama soddon sano hadda ka dhiman ay micnaha waxyaabo badan ay u bedeli doonaan soomaali badan ayaa rumaysan in guryaha dowladda ee raqiiska ah dhibaatooyinka ay sababaan ay ka badan yihiin faa'iidooyinka laga helo iibsashada guryaha lacagaha dulsaarka ayaana ah mid aanan u fududayn soomaalida marka loo eego shareecada marka laga soo tago dhibaatooyinka guryaha dowladda oo hadda la dalbanayo in wax laga qabto dhanka kale waxay dhibaato ka taagan tahay helistooda oo ugu yaraan dadku waxay sugaan ilaa toban sano taasoo ayaan yuusuf ay ku sheegtay inay tahay caqabad kale maadaama qofka hadda dhibaataysan uu toban sano kadib awood u yeelan karo inuu kiraysto guryaha gaarka loo leeyahay qofkii maantay maskiin oo weytin liistiuu ku jiro oo sugayo inuu laba qol ama saddex qol helo wuxuu helayaa labaatan sano kadib markaas cunugaadiyaaba ku weynaaday maba aada u baahnidba inaad guryahan soo degtid ilaa intaasna waa sugaysaa markaa run ahaantii u baahan tahayoo ee kaa cadahayoo markaasna meel xunna ah joogtido lacagna aa haysanin keliga aad tahay ilmana keliga aa haysatina ma helaysid dowladda gobolka ontario iyo maamulka magaalada toronto ayaa ku celceliya wax ka qabashada kirada qaaliga ah iyo hagaajinta guryaha dowladda iyo sidii loo yareyn lahaa sugistooda balse dad badan oo ay ku jiraan xildhibaanada mucaaradku waxay rumaysan yihiin in dhibaatooyinkan wax looga qaban karo dhisidda guryo badan oo cusub oo dadka u sahlaya bixinta lacagahooda xuseen nuur xaaji v o a toronto
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa khamiistii shalay si nabdoon waxay uga daadguraysay dalkaasi libiya boqol iyo afartan iyo sagaal qof oo qaxooti iyo magangelyadoon isugu jiray iyadoo geysay dalka talyaaniga dadkaasi oo ka soo kala jeeda dalalka eritreya soomaaliya suudaan iyo etoobiya ayaa waxa ay ku dhex go'doonsanaayeen dagaalada ku ogan hareeraha magaalada caasimadda ah ee tripoli kuwaas oo qaramadu midoobay ay sheegtay in ay hore ugu dhinteen lix ka mid a shaqaalaha caafimaadka arrintan ayaa waryaheena nuur xasan nuur waxa uu ka wareystay safiirka soomaaliya u fadhiya dalkaasi libiya muxudiin maxamed kaalmooy khadka telefoonka ee tribula aynu kula xiriiray hadda beryahan waxaana soo gaaraysan waxaan ku yidhaahdaa dad kale inay maaragtay unisi arto ay meelaha dagaalada ka dhacayaan oo magaalada daafaheeda ah oo xeryaha waaweyn ay ku yaalaan oo dadku ay ku jiraan meelahaasna dadka ururiyeen oo meel gooni ay geeyeen warkaan waana soo gaaray si official nooma soo gaarin laakiin soomaalidii meelaha ku jirta ayaa ayaa ayaa lasoo hadlaysa soomaali kaloo anaga naga agla dhow oo ama safaarada joogta ama safaarada hareeraha degan marka saas oo si dadban ayay noo soo gaartaa laakiin si official ah nooma soo gaarto in maxaan ku yidhahdaa ay u n h c r ta dad qaadeen ama qaadayaan u n h c r ta marka ay rabaan in ay qaxootiga soomaalida qaadaan ma idinla soo xiriiraan oo ma idinku wargeliyaan oo ma idinla qaybsadaan wixii xog ah naga dadka soomaalida hawsha ugu weyn oo nalaga raba ay naga rabaan waa in cadaynso warqada safarka oo kale qoomka layihahdo kale aan samayno iyo caddayn qofka inuu soomaali yahay marka qofka waa noo imaanaya soomaaliga ahaa interview baan la yeelanayna waa xaqiiji inuu soomaali yahay marka waxaan siinaa warqad caddaynaysa qofkaasi inuu qof soomaali yahay baan siinaa ma garat howlihii kale ee qaxootiga soomaalida ee libiya aada uga soo daadgureynayseen ee aad ku celinayseen soomaaliya xaggee idiin marayaan saas caadi si oo joogta ay u socotaa hadda maxaan ku yidhahdaa tiimk tiam baa hadda gacanta lagu haya koox baa hadda hawsheeda socotaa oo gruubkaas la ururinayo hadda marka maalmahan ciidda oo ciidda ku xigta ayaan rajeynayna in la qaadi doono marka marba waa la ururiyaa marba waa la ururiyaa hadda qolooyin ku xayirna in muddaa meel sirta lidaa shan boqol oo kilomitr tribal u jirta oo qaar xanuunsan ay ku jireen iyo qaar hadda kor xabado ay ku dhaceen iyo ay ku jireen iyo gurubadaas variyaas qabanqaabadooda ay wadaan iyo gurubo kale oo tribal joogay marka caadi bay u socotaa hawshaasoo marba dadka isdiiwaangeliya waa la ururiyaa annaga waraaqihii baan u sameynaa gohumka ahaa oo dalka ay u noqdeen basabortka bedeli lahayd kadibna maxaan ku yidhahdaa ciidamahan kale oo i o m ta iyo u n c r ta iyagana maaragtay shaqadooda ka qabsada ugu dambeynta saasa marka hawshaas waa hawl socoto oo iska joogta ah maadaama weli dagaaladii ay ka socdaan qeybo ka mid ah ee tripoli n xaafadaha ay duqeymaha ka socdaan waxaa la sheegayaa in weli ay ku sugan yihiin dad soomaali ah marka sidee safaaradda uga warqabtaa ee dadkaasi ku go-doonsan aaggaas aada iyo aad horta meelaha oo waaweyn oo xeryaha ah oo ama xabsiyadaba aan dhahna oo dadka muhaajiriinta ay ku hayaan iyo meelo qaybo kamid ayaa waxay ku dhacaan waxaan ku yidhaahdaa magaalada koonfurteeda iyo dhinaca galbeedkeeda koonfur galbeed ah ayay ku yaalaan waxaa kamid a meel la yidhaahdo maxaan ku yidhahda caanzaare iyo meel la yidhahdo binqashiir duwaysha meel la yidhaahdo meel meelo ku taalo marka meelahaas dad baa ku jira oo muhaajiriina oo dad soomaaliyana ay kamid yihiin marka dadka wayna la soo xiriiraan waxay noo sheegaan masalan inay rabaan masalan in maxaan ku yidhahda dalkayna dib dib ugu noqdaan oo kale markaas markay noola soo xiriiraan waan tagnaa annaga iyo qolo la yidhaahdo i o m ta ayaa tagnaa interview baan la yeelanaya la yeelanaa annaga waxaa naga qosaya in qofka soomaaliniintan xaqiijino warqadii oo maxaan ku yidhahdaa gohumka heedna aan u samayno intaa markaan samayno marka processi kale howlihii kalea u soconaya oo i o m ta ayaa ticketkii udal u dalbaysa oo ku dhoofi lahaa iyo faraydadii isugu xiraysa mar qofka saas rubax marka annaga waan ka warqabnaa oo dadkii ayagana waa nala soo xiriraa marar qaarkood ehelada nala soo xiriira marar qaarkood i m t unity arto meelaha intay marmaraan baa noo soo sheega layidhahdo dad soomaaliyeed baa halkaas jooga marka saasaan maxaan ku yidhahdaa hawshay ku dhamaystirantaa ugu dambeyntii kooxaha loo yaqaano magafayaasha ka waran ma ma jiraan soomaali weli gacnahooda ku jira oo ay haystaan si sharci darraa aada iyo aad aada iyo aad magafayaasha siaan marar badan ku celcelinay waa shabakad weyn oo maxaan ku yidhaahdo jinsiyada kala duwan leh waxaa ku jiro xoogooda waa dad libyana marka dhibka dadkaasi ay geystaan ama shabakadaasi ay geysto mid sahlan ma aha waa wax laga cuudubilaysto dad fara badan ayaa meesha ku dhibaataysan qaarkood maxaan ku yidhahda hadda masalan shalay oo kale gabar soomaaliyeed baa noo timid oo warqadii oo maxaan ku yidhahdaa dib u celinta aan u sameynaynay waxay noogu noogu noo sheegtay noogu warantay in muddo sagaal bilood ah meel maxaan ku yidhahdaa kamid ahayd koox ay ku haysteen maxaan ku yidhahda meel xeeba oo maalinba lalahaa caawa doonta linsaare iyo berri baad baxaysaan lalahaa sagaal bilood inay halkaa joogeen oo rafaadka ay ka sheekeynayso waxaa la maqli karaa oona ahayn marka aad baa qoladaas dhibkooda u taagan yahay oo waxaan isleeyahay xal caalami ayay u baahan tahay dad fara badan baa meesha ku dhibaataysan jirdil iyo maxaan ku yidhahdaa iyo dhac iyo boob iyo faraxumeyn iyo wax walba ayaa meeshaasi ka dhacaya marka allah asturo amuuraha kaasina wuxuu ahaa safiirka soomaaliya ee u fadhiya dalka libiya muxidiin maxamed kaalmooy oo jooga tripoli khadka teleefoonkana ugu warrameeyey wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waryaheena cabduqaadir maxamed cabdulaah ayaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey
waqanoo wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkan barnaamijka waxaan si gaara diiradda ugu saari doonaa muddooyinkii dambe saxaafadda madaxa bannaan waxay muujinayeen cabashooyin ay ka qabaan dowladda soomaaliya gaar ahaan markay timaado helidda xogaha wararkay u baahan yihiin iyo tegidda goobaha ay ka dhacaan mushkiladaha sida qaraxyada muqdisho doodan waxay u muuqatay in ay aada u hadal hayaan saxaafadda qaarkood maalmihii dambena doodo ay ka yeelayeen warbaahinta gudaha haddaba barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf cumar abdaala faarax cabdi warsame faarax a b oo wakaaladda wararka ee a b sawirqaado u ah muqdisho ku sugan iyo ustaad faarax nuur oo muddo dheer kasoo shaqeyn warbaahinta soomaalida kana tirsan saraakiisha sarsare ee ururka suxufiyiinta nosage dhammaantiin aad baad u mahadsantii soo dhawaada agaasime xariirkeedii kala dhexaya warbaahinta madaxa bannaan sawir gudadaa ka bixiso waa mid noocay ah bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay cabduqaadir adiga iyo ustaad faarax cumar iyo saaxiibkay faarax eh, muxuu ahaa iyo dhegaystayaasha v o e da Eh, runtii xiriirka nagala dhexeeya warbaahinta waxaan aaminsannahay inuu yahay mid aad iyo aad u wanaagsan oo meeshii ugu sarreysay maraya haddii ay ahaan lahayd ururada ay saxaafaddu leeyihiin haddii ay ahaan lahayd xarumaha warbaahinta ee raadiyaasha iyo telefishinada iyo maaragtay waxa la midka ah iyo haddii ay ahaan lahayd shakhsiyaadka saxafiyiinta intaba waxaan aaminsannahay xiriir aad iyo aad u wanaagsan oo maamulan oo nidaamsan oo leh dariiq uu ku yimaado inaan leenahay
faarax muddaad kasoo shaqaynaysa warbaahinta sawirqaada tahay Eh, xariirka dowladda iyo helidda xogaha eh, xariir intee lagbaadi ka dhexeeyo bal si- sawir gudiga si Ah, bismillahi waa salaamaya saaxiibada iyo agaasimaha iyo dhammaanba v o a n waa haddii aan ka jawaabo su-aashaa si fudud waxa weeye n dowladdan hadda xilka waxay haysaa laba sano n labadii sano ugu horreysay waxaad moodaa xoogaa iyaga iyo saxaafadda inay isu soo dhawaayeen oo maxaan ku idhaha runtii n si wanaagsan ay u wada shaqaynayeen laakiin muddo hadda aan isdhihi karo ilaa maa saddex bilood iyo laba bilood baa waxaa soo afba- eh, soo ifbaxaya in maxaan ku idhaha sa- saxaafaddii si gaara culays loo saaray oo laga hor istaagay shaqadii ay lahayd Een, marka waxaan rabaa inaan tacaliiq yar ka bixiyo horta saxaafaddu waa mihnadaha adduunka mihnado ka mida wey weliba midda ugu weyn oo warbaahinta weeye Een, dowladda hadda jirtana waxay isku dayday in ay maarata mihnadaas ayadaa gebi ahaanba ay baabi'iso amase culays saarto sida aanu ka dareennay meelaha qaarkood aan u shaqo tegayno waad la socotaa xafiisyada dowladdu een, oo ay soo waxyaalaha- raalli kahayn saxaafadda.
oo ay soo raalli kahayn saxaafadda Eh, faarax marka laga hadlayo eh, eh, dowlad iyo saxaafad madax bannaan eh, xiriir ka dhex mari karo dee inay isku dhawaadaanna maahan inay wada shaqeyna way tahay marka markaad fiiriso saxaafadaada aada xogaal kuu tahay iyo dowladda soomaaliya hadda shaqeynayso intuu leegaa xiriirkooda
wallaahi intaa hadda aniga arko kolley horta waa muxuu ahaa isfaham badan ma jiro waxa muhiimka ana waxaa waaye in la isfahmo qol walba shaqay leedahay saxaafad madax bannaan shaqay leedahay shaqooyinkii isu keenaya dadka iyo dowladda isu keenaya marka in la isfahmaa muhiim ah dowladda inay fahamto dadkan een, inay xogdoon yihiin xogtana aysan qarsan marka saxaafadda waxa ka caraysana marka qaarkood waxaa waaye inayn xogtii ay rabeen aysan helin marka dhibaatada meeshaas ka imaanaysaa
marka dowladda xogaha way qaranaysaa xoogaa inta badan maaragtay dowladda ma bixiso inkastoo ay ku kala fiican yihiin haddana inta badan maaragtay meelaha xogta aadka looga rabo ma ma bixiyaan Eh, agaasime dhaliilaha waaweyn ee muuqda oo oo qof walba uu dareemaya saxafiya waxaa ka mid a in xogaha dowladda ah ay dowladdu isku koobtay hadday bixinaysana eh, wasaaradda warfaafinta iyo raadihii dowladda oo ay ay tahay inay- inay inay siisay keliya ay ku koobtay bal marka horeta inaad isku koobteen xogihii ma aaminsanta Eh, maya ma aaminsani Eh, runtii de waxaa weeye horta erayo badanaa la isticmaalay oo kala duwan Eh, wax kastana waxay u baahan yihin in caddayn loo hayo ama ama cabir ay leeyihiin meel lagu cabir ay leeyihiin waxaad moodaa ilaa hadda waxaan maqlaynahay waa eh, hadda aan halkan ka maqlayno meel kale kama maqlina waxay tahay eh, eed guud annagu waxaan aaminsannahay dowladdu waxay leedahay hay-ado u qaabilsan warka in saxaafadda la siiyo waxay leedahay hanaan loogu talagalay in warka lagu bixiyo Eh, labadiba way jiraan labaduba way shaqeeyaan labaduba xiriir wanaagsan ayay la leeyihiin saxaafadda Eh, wasaaradda warfaafinta ugu xil saaran dowladda inay xogta bixiso oo ay warka gudbiso Eh, iyo hay-adaha kale ee dowladda ee hadba hay-addii loo arkay inay markaas munaasib ku tahay hadday tahay hay-adaha amniga hadday tahay muxuu ahaa eh, wasaaradaha kala duwan ee dowladdu leedahay hadday tahay xafiisyada kale ee dowladdu ay leedahay intaba maalintii tobanaan war oo kala duwan oo dowladeed bay saxaafaddu tabisaa Oo aad u oo oo faahfaahinaysaa.
maya qaar badan oo ka mid ah inaan annagaba na soo marin amaba aynaan ogeyn maaragtay muxuu ahaa ama aan raadiyaha iyo telefishinka dowladda midna ka bixin marka waxay ku fiican tahay ila tahay in caddaymo iyo xaalado laga jawaaba ay jiraan laakiin annagu waxaan aaminsanahay wasaarad ahaan hanaan u fududeeya ayaan u abuurnay saxaafaddu inay war hesho qayb u gaar ahaan u sameynay hay-adahan ku xirnaa iyaguna iyagoon xitaa innagana soo marin ayay xaq u leeyihiin una raadsadaan una raadsan karaan xogta inay dowladda ka helaan marka siyaasad iyo go-aan dowladeed oo ah in warka saxaafadda loo diido ma jiro anigaa jooga meeshii muxuu ahaa arrintaas ay ka dhici lahayd mana jirto faaraxye
cabdulqaadir een, waxaanu ka hadlayno ama hadda aanu sheegayno waa waxaan usoo taagnayn waaye ma aha waxaan bani aadam ka maqalnay ee, mana ahan waxaan maxaan ku irahdaa iska mala awaalayno Een, waa saas weeye waa midaan hadda usoo socdo Een, agaasimuhu hadduu ogyahay iyo hadduu moogyahay xafiisyada dowladda waxaa ka jira in warbixinaha een, ka baxa dowladda in lasoo jarjaro lasoo habeeyo oo dowladda sidii ay jecleed inta laga dhigo lagu yidhahdo waa lagu soo diraya oo aad adigu goobjoog ka ahayn dhacdadii waxaa kaleeto jirta halkudhig labadii sano ugu dambeysay iska soo baxay oo no question la yidhaahdo oo maxaan ku yidhahdaa mawduuc markuu ka hadla ninkii madaxda ahaa aadan wax su-aala ah iyo wax kale oo fasiraad oo dheeriya aadan bulshada iyo adduunka aan la wadaagi karin oo aadan weydiin karin oo mar alla markuu asagu intii uu jeclaa kuu sheegto kadibna lagu leeyahay albaabka ka bax asagana uu tallaabo hore ka qaadayo oo no question la yidhahdo way soo ifbaxeen waxaas wax iskala joogtaa bay ahayd dhacdooyinkii u dambeeyey oo maxaan ku yidhahda saxaafadda laga ay kala kulantay hadda jirdilka iyo hantaaturoyinka waa dhacdooyinkan badanaa ka dhaca magaalada dhexdeeda oo sida hadda qaraxyada oo kaleeta ah oo aad moodid ba maxaanku yidhahda dowladda inay hadda u tafaaxaydatayba wax wariyaaba inuusan goobtaas imaan hadduu yimaadana lagula kaco maxaa waxyaalaha bani aadamnada ka dhanka ah maalin dhaweyd qalab baa la jajabshay wariyaal baa la xiray waana loo hanjabay nin official oo sarkaala wuxuu yidhi amarkaani si toosa oo aana dooni hadda inaan magaciisa sheego madaxweynaha ayuu toos uga soo baxay markaan idhi xaalku sidaan ma ahaan jirin maxaa soo kordhay markaan idhi waa amar madaxweynaha si toos uga soo inay wixii si toos u soo baxeen hadda waaba noo caddaa waayo waxaadan arki jirin markaad maanta aragto waa wax kugu waa wax soo kordhay way hadda marka waxaa idinla macaamilaya waa askarta dowladda ee meesha joogta askarigu haddii uu matalaa askariga yuu ka amar qaataa askariga yaa soo diray askarigu xageebu ku dambeeya ku dhammaada xageebu ka soo bilowdaa dowladdu ka soo bilowdaa askarigu horena waa u arki jirnay wuxuu maanta askarigu hadba wejiga ay dowladda kugula dhaqantay ayuu askarigu kugula dhaqmaya waayo waa nin la amra asagu askarigu marka wixii dowladda ay soo furto adiga kugula dhaqaaya marka anagu warkan wuxuu hoos tegayaa waa saraakiisha iyo dowladdii inta ku xeerano maxaan ku yidhahdaa ehelka waa maxaan ku yidhahda dowladda
faarax nuur walaacaas uu muujinayo faarax a b iyo hadalka agaasimaha farqiba odha adinkay ahayd inaad doorkan ciyaartaan nasaj adinka hadda matelayay xagee buu ka yimid gaabkan ama mugdigan labada dhinac hadda ka dhex muuqda
ka nasoj ahaan horta waxaan isku daynay inaan doodo qabanno oo isfaham meesha laga sameeyo waxay ahayd dhowr doodood waa la sameeyey oo saraakiisha booliska ay kasoo qayb galaan xataa wixii marka ma la wada yimaado waa lasu garaabaa waxaa la leeyahay waa run hadda kadib ma dhacayso waxaani waa la saxaa laakiin haddana meesha marka lagu kala tago haddana meesheeday ka taagan tahay mushkiladda oo taagan waxaa waaye dowladda hadday iyada macnihii ay isticmaalayso koox gaara isticmaalayso waryaal isticmaalayso oo kooxdaas le maarata wararka ay ka soo baxayaan xaggooda waxaa waaye mushkilada haysta marka haddii la yidhaahdo intiina kale warka waa laydin siinaa intaana warka horta intaa ka soo baxo meelaha qaarkood inta lagu casuumaa maaragtay dhibaato waxay ku dhacdaa maaragtay inay iska noqdaan oo saacado badan ay taagnaadaan wariyaasha ku laakiin adduunka dambe ka dhacdaa in saxaafigu war doonto shirki jalada u baaqdo waa waqiska baaqasho maaha waa in muxuu ahaa saacado badan lagu haydana shirkii muxuu ahaa warkii xogtii oo iyadoo tiftiran sida saadka sheegay haddana maaragtay dadka laloba laakiin isfahamka waxa ugu muhiimsan waxaa waaye meeshan in dowladda saraakiisheeda booliska iyo saraakiisha maaragtay xogaha hayoo dhan in treeno mxuu ahaa kulli la wada qaato waa loo baahanyaa agasima laba qodob aan dul istaagaynaa kan la xiriira tafatirida wararka xafiisyada dowladda fartaa lagu fiiqa xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay samaysteen kooxaha wax soo saar madaxweynaha rasaarahoo hadlayana way yarta halkaabaa laga soo diraa kadibna emaila lagu qaybiyaa dad badanna waxay qabeen in saxaafaddu u sinaato la wada tago oo waxa meesha ka dhaca la ogaado taa maxaa diidan marka horeba intaan u gudbin su-aasha kale oo qaraxyada waa mahadsan tahay su-aashaas haddaan si kooban uga jawaabo runtii arrinta horta waxaa weeyaan waxaan ka shaqaynaynaa oon ku hadlaynaa waa xirfad xirfaddana annagu ma bilaaben saxaafadda iyo siday u shaqaysahay waa wax caalami ah waxaan aaminsannahay amaba ay tahay qof kasta ahay keliya madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha maa horta xaq ayuu leeyahay isaguna ma aha keliya muxuu ahaa xuquuqda saxaafaddu leeyihin xaqaas waxaa ka mid a qofku sida uu isagu go-aansado inuu u noolaado u dhaqmo isagoo qof kaleeto xuquuqdiisa aan ku xadgudbayn markay timaado arrinta ku saabsan madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dabcan intaan ogahay ma jiro go-aan ku saabsan inaan saxaafadda loo ogolaan meelo badan oo babliga oo furan oo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhu ka hadlaan ayay tebisaa saxaafadda oo ay tagtaa oo ay ugu dambeysay habeen hore madaxweynuhu koonfur africa joogay oo xafladiisii ugu dambeysay lasoo tabiyey wariyaashoo dhan ay joogeen oo telefishinayadoo dhan ay ka baxaysay tii ugu dambeysay oo muxuu ahaa habeenka dhallinyarada oo halkan ka dhacday ayay ahayd oo marka laga yimaado munaasabadaha waaweyn ee la tagaay shirarkii jaraa'id ee madaxtooyadu qaban jirtay ee la tegi jiray ee muddaa saxafi aheed oo aada goobjoog ka ahayd maxaa hadda diidan xoogaha la qarinayo dowladdu ay inta soo habayda ay usoo diras walaasha maxay tahay taa taa baan rabnaa waay madaxweyne u hadli laaya ra-iisaanuu muxuu u hadli laaya aniga waxay ila tabaaba kuu sheegay madaxweynuhu habeen hore u hadlay ee, laba habeenaa ka soo wareegtay markaad hadda ilaada ugu hadla muhiim ma aha meesha iyo goobta iyo munaasabadda waa wax gaara wa- waa wax gaara muqdishuu joogay shan iyo tobankii may oo saxaafadoo dhan ay joogtay Weli soo wareegtay.
munaasabad waxaan ujeeda waxaan ujeedaa waxay tahay marar badan marar badan ee shirar jaraa'id way jireen waxaanan fahmaynin yani waxay ku xiran tahay madaxweynuhu hanaanka isagu ugu talagalay inuu warka u tabiyo ama ama warkiisa loo gudbiyo haddii ay tahay inuu ahaado ee, warkii oo yani ma ma soomaaliya keliyihii ka dhacdaa ee, arrintaas waa arrin caalami adduunka o dhan ka dhacda marka madaxweynuhu hadduu ku talagalo inuu meel babliga ka hadla ama ra-iisul wasaaruna way ka hadlaan wayna tagaan saxaafaddu haddii fariintaasi ay tahay mid si gaara loogu talagalana ee, inta lasoo duuba lasoo dirana annaga keliya nagama dhacda adduunka oo dhan ka dhacdaa twitter keliyaha warar lagu baahiyaa facebooka lagu baahiyaa sida eh, muxuu ahaa laakiin muhiimaddu waxay tahay sn t v iyo universal iyo somali cable inay isku si u helaan oo aysan rights ay ku kala duwan yihiin aysan helin waxaad ka hadashay ra-iisul wasaaraha iyo dowladda waraysiya ma bixiso saddex laba bilood kama soo wareegin marka hadda ra-isul wasaaruhu mid kamid a telefishinada warays waqti badan qaatay Laakiin waa oo sheekooyinka su-aal dhifin kasta la naadirka.
weydiiye la weydiiyey oo eh, yacni hadal kasta qaata la weydiiye marka waxay ila tahay intaas ka sokoona madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu dal dhan bay hagaan shaqo ballaaran ay ka shaqeeyaan eh, institutions kaleetaa warka u xil saaran wasaaraddan aan joogaa ka mid a oo aanan garanaynin wasi- weliye inta warka soo doonta ka waayey oo wasiirada maaragtay eh, wasiirka warfaafinta iyo wasiiradii kaleeto dhammaantood imaanaya intoo kale ay la hadlayeen wasaaradahay waraysa marka aniga waxay ila tahay eh, waxaad waxaad malaysaa eh, intaas ka sakow intaaso dhan marka la isku soo duubo eh, nasooj baa jirta ururaha jirta sistemaa jira haddii broblem jiro oo mushkilad jirta waxay tahay in dariiq saxa loo soo maro weli haba yaraatee xafiiskan aan joogay oo wasaaraddan aan joogna cabasho rasmi ah oo qodobaysan mayna soo gaarin marka waxay ila tahay en, inaysan ji- inaysan qiili noqon karin warka madaxweynaha iyo warka ra-iisul wasaaraha maxaan eh, anigu usoo duubi waayey iyo muxuu hebel u duubi waayey yani waa la duubaa maalin kasta weliyaa duuba waa la waraystaa eh, meelo furan ay ka hadlaan ma u arka inay jirto Wa- mushkilad waa la duubaahi ma ballaarin karnaa duubisto wariyaasha oo dhan ka qaybgeli karaa su-aasha waa haddaba way ka qayb galaan oo waa bataan kuu sheegay waatan kuu sheegay ku shaniyo tobankii mey ay ka qayb galeen ra-isul wasaaraha laba bilood ka hor waraysi laga qaaday saddex habeen ka hor oo madaxweynuhu South Africa joogay kaamiradu inay muqdisho joogto iyo inay Johannesburg joogto waxay ku kala duwantaa ma garanayo faarax ma is leedahay xog buu qarinayaa agaasimaha iyo dowladda guud ahaan
Een, agaasimaha dabcan een, wasaaradiisu mas-uul horta ka yahay waxa waaye xiriirka wariyaasha iyo wasaaradana inta- intaan ogahay ma xuma laakiin meesha mushkiladda ka jirta waxa waaye wasaaradda dowladda wakiil ka tahay waa afhayeenka waa ay rasmiga ka tahay laakiin ma aqaano ma aqaano idmaan xog badan helin ma ogi laakiin een, haddana wariyaashii waxa waaye dhibaatooyinka waa waa qabaan inkastoo iyagana dhibaatooyin ay leeyihiin laakiin dhibaatooyinka ay qabaan waxa waaye maalin adduunka waxaaba jirta maalin oo xogta adduunka xogta xog bixinta la dhaho oo la xusaa jirto marka in maalintaas laftigeedii yaa xog haddaa raadisid aan helin marka waxyaabaha oo muhiimka waxa waaye wariyaha inuu xor u ahaado inuu xog helo laakiin wariyaha la siinaya xogta laftigiisana waa inuu noqdaa wariye maaragtay een, la ogyahay maaragtay ee, wuxuu ku qabanayo xogta arrinta qaraxyada oo laga hadlay ayaan jeclaan lahaa wax yar inaan ku daro oo faarax walaalka horumar asiga arrintan aad u qusaysa maadaama soo qaadaya faaraxay Een, intaan aan dhankaas aadin een, alcadaalan maaragtay agaasimaha horta agaasimuhu waa ku qasban yahay inuu anagu waa ninkaan ku dheganahay oo kama sugayn hadda garaabitaan oo dowladdiiba ka soo jeeda Ee, laakiin een, waxaan rabaa wuxuu ka sheekeeyey een, madaxweynuhu inuu asagu inta iskiis u dhaqaaqay uu xafladii tegay madaxweynuhu markuu war hayo ama maxaan ku idhaahdaye asaga uu raba inuu saxaafadda la xiriiro maxaan ku idhaahdaye asagaaba de lugihiisa ku doonanayo laakiin anigu markaan anigu warka rabo waxaad alcadaala ii weydiisaa agaasimaha anigu aga- waagii la doortay madaxweynaha iyo waagii la doortay ra-iisul wasaaraha intaba waxaanu ka codsannay inay waraysi guud iyo si ajendahooda iyo siyaasadda ay la soo shaqo tegayaan iyo maxaan ku idhahdaye wakaaladda wararka ab way codsatay waana nalaga diiday ilaa ay maantana waan raadinaa waryuhuna keliya ma doono mana maxaan ku idhahda u shaqo tago midda ku shubashada keliya oo asaga maxaan ku idhahdaa markaas ma- ee wuxuu u baahan yahay miduu asagu markaas bush garaya xoga qarsoon inuu bulshada la wadaago inuu wax badan oo bulshada la isweydiina maadaama maxaan ku idhahdaa saxafiga uu bulshada kasoo dhex baxay oo uu rabo bulshada inuu wax dareensiiyo waxa naftirkiisu uu rabaa inuu madaxweynaha uu invite gareeyo eh, maxaan ku idhahda uu ka codsado inuu la kulmo si su-aalo fara badan oo bulshada ka dhex guuxaysa ama se jahawarar fara badan oo siyaasadeed uu madaxweynaha afkiisa looga soo helo kadibna uu wariyuhu wari- uu la wadaago maxaan ku idhahda bulshada waa systemka wariyaasha adduunka ay la shaqeeyaan adduunyada madaxweynayaasha waa waa waa la dalbadaa wayna ogolaadaan annagoo taas ayadaa weli maanaan helin waa midda kaloo noo sii dheer jarjaridda iyo codadka iyo filimada waxaa kaleeto hadda aan aniguna si gaara u marka een, tan aan ku noqday midaan marka oo oo ah xafladdo de xaflad iska agaasiman oo loo yaqaano sideedda maars oo ama maxaan ku idhahdaa waa wax iska officiala wey su-aalo fara badan kama imaan karaan laakiin siyaasadda waddanka meeshay marayso nabadgelyada waddanka meeshay marayso een, waxyaalahan dhacaya meeshay marayso bulshadu way u baahan tahay siyaasadda dibadda meeshay marayso bulshadu way u baahan tahay wax u sheega marka lama helo taas way midda aan la helin oo hadda maanta haddaan hadda maanta u baahdo calcadaala oo aan idhaahdo een, agaasima waxaan kaa rabaa bulshada waa adkaanaysaa inaan marka horeba ganjeelka ka soo gudbo waxaa adkaanaysa inaan alcadaalad si aan ku heli lahaa waxaa adkaanaysa inaan maxaan ku ra haddaan u imaado calafka ee noqotana waxaa adkaanaysa in la yidhahdo wararkaas oo tafaftiran oo sharsharan baa lagaa daba keeni doona Waa wanaagsan. agaasime eh, dhaliilaha dowladdan eh, aada hadda adigu agaasimaha ka tahay waxaa ka mid ah in wada shaqalaanta mayduhu mudday soo jirtay eh, hadalka kulama mudday jirtay waxaana jira war rasmi oo dowladda ka soo baxo ayda inaysan wasaaraduhu hadli karin ilaa ay amar karin ra'iisul wasaaraha marka meel xaaladaasay gaarta saxaafaddu inay ku shaqayso miyay dhaa ka daboolan kartaa Eh, aad iyo aad waa mahadsantahay cabdiqaadir horta een, eh, waxaad u malaysaa arrimo shakhsi ah iyo iyo arrimo guud iyo wax badan inay meeshan isku dhex jiraan Eh, arrimaha shakhsigaa kama jawaabi karo laakiin waxaan ka hadlayaa arrimaha guud oo sida guud oo yacni siyaasadda muuqda waxaan aniga kuu sheegi karaa waxay tahay siyaasadda warfaafineed ama warbaahinta ku aadan ee dowladda soomaaliyeed ay leedahay waa mid cad waa mid dhiirigelinaysa xorriyatalqowlka si taas loo dhiirigeliya waxaan u samaynay shuruuc baarlamaanka hadda hor taalla waxaan u samaynay guddiyo ka shaqeeya nabadgelyadooda waxaan wadnaa istaraatiijiyaad noloshooda iyo caafimaadkooda iyo na- nabadqabkooda badqabkooda lagu lagu lagu horumarinayo markay timaada arrinta ku saabsan xogta ee yacni qofka haddii qof taarget u yahay waa gaar laakiin xogta dowladda waa la helaa tanaa hadda bixinaynaa ka mid ah anigaad hadda ii timaadeenoo waraysi iga qaadayseen ruqsad uma soo qaadan oo cid warqad looga soo goostay ma jirto Eh, halkaana maalin kasta wariyaashu yimaadaan shir jaraa'ida loogu qabtaa wasiirkay waraystaan wasaaradaha kale iyo institutionska kale ee xogta jirtay waraystaan booliiska si joogto ah toddobaadka ugu yaraan laba mar war u siiya oo maaragtay xogtoo faahfaahsan u siiya marka horta aniga waxay ila tahay een, yacni arrinta ku saabsan eh, xog lama helo waddankan ma f- inay jirto aniga ma aaminsani waxaan aaminsanahay dabcan duruufo waa jiraan wadan dagaalla ka soo kabanayo mushkilado ay jiraan oo qof kasta baahidiisa aan laga jawaabi karin inay tahay xaqiiqo waay waa laga yaabaa sida uu faarax sheegay in qofku mar uu waraysi dalbaday oo uu heli waayey Eh, duruuf kasta ha keenta laga yaaba inuu madaxweynuhu mashquul yahay laga yaaba inuu ra-isul wasaaruhu mashquul yahay haddana marar kalena waa la helaa waataan kuu sheego ra-isul wasaaraha waraysiyo bixiyo madaxweynaha meelo tago eventiyaa jira taas waa taas waxaa kuu soo hartay arrinta oo oo amnigoo laga hadla goobaha goobaha amniga ku saabsan arrintaas runtii waxaad moodaa waa arrin la xiriirta yacni een, s- aqaa- eh, le- yacni hanaanaa jira adduunka laisla yaqaan hanaanka laisla yaqaan waxay tahay haddii meel shir ka dhaco waxa ugu horeeya ay tahay in laga shaqeeyaa waa badqabka qofka muwaadinka inaan dhibaato soo gaarin waxa labaadna waa in wixii meeshaas ka dhacay la maamulo oo aysan faraha ka bixin marar badan waxaad ogtahay weriyaasheenna qaar ka mida inay ku dhinteen iyagoo dhex taagan goobo qarax intay dhex tageen in qaraxii labaad ay ku dhinteen ama dad qoryeysita intay soo weerareen ay meeshii ku dileen dowladda mas-uuliyaddeeda koowaadna waa in ay wariyaha oo ah muwaadin amnigiisa sugtaa sida ay dadka kaleba amnigooda u sugayso marka aniga uma arka inay tahay arrin xirfad iyo aqoon ku salaysan in dab holcaya iyo dagaal socda iyo xabado socda aad dhexda ka istaagto oo haddii laga yidhaahdo war meeshan ha ku dhimana ka joog aad tidhaahdo xuquuqdaydii ayaa muxuu ahaa lagu xadgudbay kelimada ugu dambaysa raba inaan ku gabagabayna waxay tahay waxaan oo dhan walaalkay eh, ustaad faarax cumar nin aan aada u ixtiraamo waaye nusoj iyo urada kale ee saxaafadda ee jira haddii xafiiskeena laga helo hal cabasho aan laga jawaabin oo rasmi ah annagaa mas-uuliyadda qaadanayna laakiin dee wixii suuqa socda si loo cabira ma laha
waa runtiis een, waxaan ku in taageerayaa amnigaaga laga fikiro inta khadar ay tahay in dowladdu ay ay ay xaaladaas ay ka hortagto maxaa ku jira waa hadalkan soo wada wey taas agaasimaha waa ku ammaanaya Een, wax kastoo amni een, s- een, maxaan ku rahdaayey amni maxaan ku rahdaayey shacab iyo amni wariye iyo amni een, dowladba wixii ku salaysan waa midaan kusoo dhaweynayna waana ku taageeraynaa Een, laakiin se agaasimaha waxaan u sheegayaa een, agaasima iskama soconno waxyaalo badanoo hadda aad ka shanqarisayna ma moogin oo hadda qofku amnigayga intaan la sugin aniga shakhsiyaddeeda koowaad baaba amnigayga horta een, uu dan ii yahay inaan sugto oo aan ka cararo Een, waxaan ka hadlayena ma ahan maxaan ku idhaahday in anaga naftirkayagu fawdadii iyo Arrintaa qaado, dhibaatadii goobaha aan- garaacyada, aan ka- aan ka nahay. Waa u so- waa midaan u socdo wey annaga naftirkayagu ka- maaha waxaan ka hadlayno fawda doon Ee, waxa weeye waa markaanu goobtii soo gaarno waxaanu ogolnahay een, waanu tababarana annaga ila ugu yaraan waka- wa- wariyaashu tababaray qabaan Een, waxaanu ogolnahay in dadkeena aan wax ka daldalno maxaan ku idhaahdaye een, dhibaatada ku gaarta qaraxas waxaanu ogolnahay inaanu j- hilbihii wax ka aruurino waxaanu ogolnahay inaanu maxaan ku idhahda intaan asturi karno oo aanu asturno waayo waddanka naftarkayaga een, madaxda oo cadaala maanta u- na- nagala joogo mas-uuliyadda ka saara mid lamida annaga naga saaran waan ogolnahay inaan nafteeda badbaadsano waan ogolnahay in nala habeeyo laakiin midda aan diidayna waxa weeye weriya loogama baahna goobtan amar baana ka soo baxay taga meeshaad ka timaadeen dhacdo weyn oo magaalada bartankeeda ka dhacday oo twitteradii gashay oo youtubeyadii gashay oo soomaalida maanta waad oratay smartphone wax la yidhahda la wada wataayo ee askarihii naftirkooda ay duubayaan oo saraakiisha ay duubayaan oo shacabweynihii uu duubanayay oo aan qarsoodi ahayn yaa waxaad moodaa in la isku dayayo in la qariyo oo wariyihii loo diido wax suurtagalahayna maaha waa magaalada bartankeeda wax ka dhacay in wariyo si toosa naloo yidhaahdo taga weliba ay gacan ka hadal mararka qaarkood ay timaado markaan dabcan inaanu madaxdii iyo annagu isfahamno aan idhaahno een, taliya een, maxaan ku idhahdo saxaafadii baan nahay een, waan tababarannahay waxa aad diidaysa waan kula marka diidayna meesha maba la tagaba si si wax to walba.
talamiintaba waxaan xasuustaa hadda dhacdadii ugu dambeysay oo allahu naxariista saraakiishii fay cali ee ka mid ahayd oo ka dhacaysay taalada diljirka taason waxaan xasuustaa in naloba qoondeeye baa askar tobaneeye gaaraysa oo sarkaal uu amray uu yiri saxaafadda kii dhaqaaqa lugta ka jebe markaas xataa weliba waxaan kuula kaftanay guryahayga ma aadi karnaa markaasuu yiri maba dhaqaaqaysiin oo ku salaado safar agasima in in meesha la xiro in dadka la badbaadsho waa waa shaqo guud oo dhacda laakiin adduunyada eh, crime scene baa la xiraa wariyaashu meeshaasay istaagaan halkaasay eh, xogta ka helaan maxaa diidan in wariyahaas amnigiisa laga taxadaro goobta laga fogeeyo laakiin xogtii waa meesha in la helo de hadda wuxuu leeyahay faarax meesha lama tegi karo marka ma amar wasaaradda soo maray oo la wada og yahay oo dowladdu ay go-aan ku gaartay inaan meesha la tegin baa jira waa mahadsantaha cabdiqaadir Een, runtii ma jiro go-aan ah in meel ay noqotaba soomaaliya meel ka mida oo siyaasad dowladeed weriyo looga mamnuucay ma jirto wax la yidhaahdo wax la yidhaahdo waa kusoo wada hayso wax la yidhaahdo xakamayn weriyana ma jirto wadankan xorriyatul qowl baa ka jira dastuurkiisaa ballan qaaday qawaaniintiisaa ballan qaaday sidaasayna dowladda soomaaliyeed u ilaalinaysaa waxaan kuu sheega waxay tahay waxaa la isku khaldayaa goob uu qarax ka dhacay oo xabada ka socdaan oo shil ka socdo oo aan weli aan la ogeyn in yani xaaladeedu waxa ay ku dambaynayso iyo waxa imaan kara si looga taxadaro amniga saxafiyiintu iyo dadka soomaaliyeed oo kaleeto inta howlgalkaasi uu socdo shaqo ay leeyihiin ciidamada amniga iyo dadka ammaanka u tababaran oo ah inay dadka ammaankooda ilaaliyaan ayaa goobtaas ka dhacda wax ka baxsan intaas oo ilaa hadda wadanka ka jirahayna ma jiraan meel ka reeban wariyaasha oo la yirahdo meel hebel ma tegi karaana ma jirta laakiin qadiyadda meesha taalla waxay tahay een, aniga iyo iyo iyo wasiirka eh, wasiirada wasiir ka mida iyo faarax iyo hooyo soomaaliyeed oo meel joogta dhammaanteen nabadgelyadeenna waxaa mas-uul ka ah askariga meeshaas u tababaran hadduuna yidhaahdo si aan dhibaata idiin soo gaarin goobtaan ha gelinina waa inaan ka joognaa wax kaleetoo noo furano ma ma jiri jiro kartaa meel aan la marayn karo sida adduunyada.
waaba sida dhacdaba haddaba haddaba sida dhacdahay waa faarax oo intaas shaqadii joogo filli ku jiro cameraman aan kula hadlaya eegaysa.
faarax wuxuu ila hadlayahay anigu intaan ogahay waxay tahay eh, faarax laftirkiisu dadka ku dhaawacan buu kamid ahaa hadda kahor qaraxyada ka dhacay magaaladan xabadoo socota iyo qaraxoo socda inuu dhex gala ayuu rabaa faarax intaan ogahay iyo iyo saaxiibadayda xirfadlayaasha taasna dowladdu ma ogolaan karto nabadgelyadiisa darteed waa tababaranahay waa sax laakiin waxaan u tababaray in wax ka duwan baa wadankan ka jira oo ah inta qarax dhaco in toban iyo shan daqiiqa kadib qarax kaleeto uu dhaco ama dad hubaysana ay meesha soo galaan marka wax laga bartay waayaha ayaa wadankan ka socda asalkuna ma aha in xorriyadda weriyaha la caburiyo ee waa in amnigiisa la sugo tababaraad tahay muddaad eh, ka shaqaynaysay eh, warbaahinta iyo tababar marka labadan doode waaweyn eh, agaasimuna leeyahay amniga baan ilaalinaynaa faaraxanle meesha waan tegi la'ahay si layskugu soo dhawaan kara ma jirto horta tababarada waxa waaye waxa l- ee, een, lagu qaato iyo doodaha waxyaabaha laga barto ma fulaan mise ma fulaan waayo ma fulaan meesha looga dhaqaaqa askariga iyo sarkaalka een, ka sarreeya iyo wariyaha waa inay horta is yaqaanaan isfahamna ka dhexeeya marka dhibaata ma imaanayso goobta ee, wax ka dhacaan haddii wariyaha tegaya la ogyahay ee, sarkaalka imaanayana la ogyahay is yaqaanaan waxa waaye waxbay isla fahmi karaan laakiin haddii macnihii een, askarigu ay xeeraamo oo xabad uu iska rido waxaa laga rabaa sarkaalka inuu uu xoogaa uu dejiyo waryaha laftigiisana askari xanaaqsan hadduu arko inuu micnihii eh, ka dega waa la rabaa marka meesha waxaa waaye arrimo taagan dhibaatooyinka taagan qofka haddii uu maaragtay uu maskaxdiisii uu kelii le maaragtay waxay la noqoto le uu sameeyo yaa dhibaataha marka wax walba in la fahmaa la ra- la rabaaye dhibaata hadday dhacdo eh, dadkan horta dad u tababaran inta badan maaha oo eh, eh, ciidanka nabadgelyada xataa haddaad fiirisid waxaa waaye eh, maalin dhowd anoo hargeysa ka yimida maaragtay eh, mooto saaranaa shandada soo deji asagii waa dhaafay ninka kale aan sarkaal kale aan u tagay waxaa shandadeeda waa tanaadhay adaa baari kar ninkaas jiduu taagan jid igagama baarayo marka waa war daayaa la yidhi maarata marka askari inuu wax qiimeyn karaa la rabaa laftigiisa yaa askari haddaan waxba qiimeyn karin qofku markuu arko wadan amniga la xariirto iyo iyo xirfada tababarnimo qaraxa dhacayo wareesh markay tagaan qaar badan ku dhintay waa dad soo taagan qaar ku dhaawamay laakiin si wariyina xog ku helo dowladina ay ay amniga u badbaadiso si dood agaasim aan u qaadano ma jira meel isku soo dhan karo waxa waaye wax la- marka horeba lagu tababaranayo oo wariyaashan loo sheegayo inay fuliyaan waayo askarigana in eh, loo sheego waayo iyo sarkaalkiisa loo sheego waayo goobtaas inay imaanayaan wariyaal imaanayaan wariyaasha sida ula dhaqmi lahaa inuu asagana uu fahmo waayo oo lo- oo uu fuliyo waayo laakiin waxaa moodaa dhallinyaradeenna maaragtay wariyaasha laftigooda qaara iska fudud eh, muxuu ahaa in badan oo maaragtay oo oo waqti badan soo shaqeeya waa jiraan oo aad u yaqaana eh, aad u dhowrsada aad maaragtay eh, xogtooda sida u u helaan yaqaana laakiin askarteen qaar badan uma tababarna sida um- xaaladahan ammaanka maaragtay looga- faarax si ka duwan agaasima ma haysaa oo aad ku badbaadi karto xogna ku heli karto maya olready waa sheegay horta waxa weye wixii nabadgelyada ku saabsan iyo badqabka qof kastoo meeshaas yimaado Waana ka waan- fogaatay.
waan isla haynaa waan isla haynaa welina waxaad moodaa inaan maaragtay to weli xoogaa dulucda hadalkii aanan weli fahmin ma ahan anagu wax kasta oo hanaan dowladeeda iyo wax kastoo wanaaga iyo wax kastoo badqabkayga lagu ilaalinayo dad aada u yaqaan baan nahay waana soo dhaweynana waana ku farxsannahay taasna egaasima waa la qabaa waxaan kaloo aada ugu farxsanaa agaasima afkiisa inaan ka maqlo inuusan shir jaraa-ido weli iyo si officiala inuusan u jirin nin wariyaasha in looga madnuuco goobihii ay shaqada ay u tegi lahaayeen waa noqdo kaleeto hadda maxaan ku yidhahda anigu aan ku wareersan laakiinse hadda agaasima aan ka helay maadaama marka taas aysan jirinin oo si laamaha amniga aysan uusan ka soo bixin ee amar caddaynaya in saxaafadda si toosa looga ceyriyo goobtaas waxa ka dhaceen waxaa kaloo dhan waa wax maxaan ku idhaahdaa horta waxay iska noqonayaan oo nalooga gardaranyahay markii qofka askariga ah oo si toosa dowladda uga amar qaata ama awaamiirta dowladda ku shaqaynaya uu ku yidhaahdo iskaga tag meesha tan haddana ficilkii uu dhaco markii een, waa ka xumaya dadweynihii wax meeshaas wax ku gaareen dhimasho iyo dhaawac markii meeshaas laga qaado ada sometimes isla markiiba waxaa la keenaa dad clean gareeya meeshaas oo nadiifiya oo raadkii oo dhan baabi'iya intaas saxaafadda waxaa lala hortaagan yahay een, waxa weeye waa eh, qori baa lala hortaagan yahay iyo amar aada u kulul iyo hanjabaado meeshaas oo dhan waxaa waa la baabi'iyaa marka meeshii wixii ka dhacay waxaa marka taas hareer socota anigii haddiiba la ii diido oo ay sidaas wax ku aamusi lahayn ama ku qo- ama ay ku qab- eh, maxaan ku iraha wax ku dahasoonaan lahayn wayba fiicnaan lahaydee mobayla lagu duubanayaa weliba dad aan xirfadii aqoonin weliba dad maxaan ku irahda dadkii googo ay duubanayo Waa weliba waxaan dad dhiigga official ah, duno laakiin, ah, oo waxaan weligeed.
may hadda laakiin social media la gelinaya ee eedina waxay kusoo dhacaysaa wariyihii anigana saaka shaqada waa layga hor istaag waa waa dulmi kaleeto xataa si dahsoon u galaya way wariyaha marka amarkan aan cad oo maxaan ku idhaahdaa agaasimo hadda uu noo cadday inuusan jirinin haddana na lagu dhaqaayo ayaan garan lahaa meeshuu salka ku hayo oo aan jeclaan agaasim adoo soo koobaya waqtiga waa kaaga mahadnaqa mar kale ma isleedahay dowladdu waxaa ka go-an in sawir muujinaya magaaladan aqooninaan inaan la qaadin bay go-aankaas ku gaarta si walba u ahadaba ma isleedahay markaad fiiriso dooda faarax sawir maxaa tiri dowladdu inaysan diyaar u ahayn in goob qarax oo muqdisho ka dhaca in la sawiraayo inay sawirayaashu ogoleyn Een, runtii eh, cabdiqaadir horta waa sheegay dowladda soomaaliya siyaasadeeda ku aadan xorriyadda saxaafadda iyo waxa la xidhiira waa siyaasad qoran siyaasad shalay iyo maanta ay Laakiin ficil ahaan.
bilaabatay midna ma aha taasi ayaana ah waxa dadka iyo dalka ka dhexeeya shuruucda iyo dukumentiyada noo yaallaa kow labo anigu saxafiyaan ahay idinkoo dhan saxafiyiinaatiin ustaadkiyaa jooga waxaa la lahaa saxaafadda waxaa jirta qaacido la dhaho nafta iyo warka nafta ayaa muhiimsan ma jiro war u dhigma naftaada sidaas daraaddeed waxa dhacay ee cabdiqa- ee muxuu aha faarax iyo dadka kaleeta la midkaha walaalaha ay ka cabanayaan waxay tahay war naftiina halis ha gelinina waa in naftiina la badbaadiyaa waxa yani amarka jira oo ciidamadu qabaan oo ay ku shaqeeyaan oo ay u idman yihiin oo u dhaarsan yihiin waa inay qofka muwaadinka amnigiisa sugaan wax kasta oo amnigiisa ku sugi karaanna waa inay qaadaan arrinta ku saabsan inaan qarax la tabin iyo inaan shir jaraa'id la tabin iyo inaan magaciisa la tabin meel ay dowladda soomaaliyeed ku go'aansata arrintaas inaysan dhicin ma aha ma jirto waana waana saxaafadduna waa xor inay waxooda tabiyaan laakiin dee waa in sida xuquuqdooda loo dhowraayo oo loo ilaalinayo inay dadka kaleeto xuquuqdooda ilaaliyaan askariga jidka taagan ee aniga iyo faarax sida siman amnigeenna u ilaaliya u dhibana qaraxaas dhex taagan ee markii qarax dhac laga yaabo inuu sugayo nin kale qorisita oo isqarxiya ama gaari kaloo soo socdo isqarxiya waxay ila tahay inuu inuu mudan yahay inaan ammaano oo aanu ducayno inuusan mudnayn inaan ku eedno wuxuu yidhi meeshaan ha ku dhiman oo ha gelin inuu eed nooga mutaysta ma ah inaan ku ammaano agasi waxaa ka dhacda goobaha qaraxyada oo aniguba aan taga dabcan shaqadaydu tahay in saraakiishu go-aana gaaraan kaamerooyinka dadka ka qaadaan maaragtay cadijugleyn baa ka dhacdo marka dowladdu haddaysan ogeyn meel lagu mamnuucay hay-adaha amniga iyo iyo hay-adaha siyaasadda qaabilsan maan hor iska helin xaggee gaabkaa ka jira waxay ila tahay cabdiqaadiro wixii shaksiyad ku saabsan waa ka hadla wixii shaksi ku saabsan askari baa qaldami karaa cid kaleeta qaldami saraakiisha goobta joogta ayaa siman oo dowladda matalaysa yani wax annaga hadda aan cadaynu hayno maha waxaan kuu sheegayna annaga waxay tahay saraakiisha goobta matalaysa waxay u xil saaran tahay meesha joogtaa inay meesha amnigeeda ilaaliso weriyaha nabadgelyadiisa ilaaliso sharciga iyo nidaamka ay ilaaliso sharcigaas iyo nidaamka waxaanan garanaynin goorta aad ka hadlaysahay waa goormee markii qaraxii dhacay qofka ugu horreeya meesha soo galahay hadduu yahay aad rabtid inuu weriyaha noqdo hadduu weriye yahay ma arkin anigu namana soo gaarin cabashadaas cid qalabka laga gaaray idinkaa og laakin wax anagana soo gaaray mal waana midaan kuu sheegay waxay ahayd hadday idinku dhacdo inaad soo cabataan soo dacwootaan procedureka saxdaa ku timaadaan waa haynaa iyo waa la sheegay unbay arrintu ilaa hadda ku eegta waa haynaa iyo waa la sheegay kuma filna waxaa anagu ka hadlayna waxay tahay askarigu inuu ilaaliyo nabadgelyada qofka weriyaha ah iyo qofka muwaadinka soomaaliyeed buu u xil saaray
caddaynta agaasima aan siinaa waxa weeye horta doodaana maxay u timid doodan laftarkeeda haddaan u fadhino maxay u timid dood iyo isqabsi ma imaan karaa ilaa waxay dhacaan waa ma imaan karto barwaaqadan agaasimuhu uu daldalaya hadday jirto doodanba maba aanaa qabsaneenba doodan iyo inaan isku dheganaano maba timaadeenba horta taasaa caddaynta ugu fudud oo aan siinayo agaasima alcadaala waxay tahay doodanba ma timaadeen haddii barwaaqadan iyo waxaanu ninka agaasimo ka sheekanaya jiro waxa weeye marka agaasime waxaan mar labaad kuu sheegayaa ismaynaan aragneen saaka ismaynaan soo hor fadhiisaneen haddaan horta wax jirinin dadkuna markii wax walbaaba sidii loogu talagala ee u socoto isumaba nimaadneenba doodna maysan dhacdeen laakiin doodaana caddeyn waxayba u tahayba cabashadeeda inay maanta soo ifbaxday oo maanta f o a ka sheekeynayso mideeda kaleeto annaga caddaymaha hayna adigu fiildigii maada tegin waa runtaa maad arki kartid laakiin waxa ku hor fadhiya waa dad arkay weeye oo ay wixii ku dhaceen waana ku celcelinaya waxa weye anugu caqliga male inuu manihin baalaley dabka iskaga daadanaysa laakiinse amar cad baana la siiyey goobtii wardhiigle degmadeeda baa u dambeysay markii nin sarkaal uu aruursaday kaamerooyinkii oo weliba uu isla dhacay oo baabuur ku gurtay agaasimayaal telefishinaad baa goobjoog ka ahaa oo maaragtay cabdullaahi xirsi ka mid ahaa waxaan maxaan ku idhahdaye kii hadda ugu dambeeyey buu ka dhacay waxay ahaan wax lixdii bilood ilaa toddoba bilood shantii bilood u dambeysay soo kordhay bay ahaayeen telefoona dirsadaan nala dhahayay maxaan ku idhaahdaye haddaad rabtiin maxaan ku idhahdaye yaan u dirsanaa aniga askari waa marka askarigu inuu sugo ammaankayga waan ku faraxsana waana ku raacsana laakiin wax kastoo wanaagsan dunida waxaan kala midnahay lagama qariyo xayndaabka hadda aa sheegtay waanu istaagnaa waa sax oo calaamada jaallaha ciidanka ku shaqada qaraxyada markay danahooda kasoo dhammaystaan isla markaasna la aruuriyo dadka noolnool dadka wanaagsanna la daboolo oo kofar la saaro amaba la qaada laftirkooda weeye marka waxa saxaafadda loo fasaxa sida caalamiga ah waayo waxaas maxaa meeshaas waxaa soo haray waa biro go-go-an iyo baabuurkii qarxi oo maxaan ku ihahda rikage carbomki iyo maxaan ku idhahdaa derbiyadii in weeye waxaan hadda anagu aanu leenahay maxaan ku idhahdaa at least intaas bal maaragtay tool maahan waxaan u dagaalamayna aad baad mahadsantihi dhammaantiin kuwaas waxay kala ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala faarax cabdi warsame oo aase warqaado ka tirsan wakaaladda wararka a b ustaad faarax nuur oo tababaro saxaafadeed oo nosage ka tirsan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku aynu ku eegayna saxaafadda iyo culayska ay kala kulmayaan dowladda soomaaliya waa naga intaa nabadgelyo
barnaamijka faaqidaada toddobaadkana waxaa nala socodsiinayey waryaheena cabduqaadir maxamed cabdulle isaga ayaana u dambeeyey idaacaddeenni intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waa falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daandurey iyo farsamadii jimi faar iyo idin leh nabadgelyo